بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada koorsadii aynu ku baranaynay tafsiirka qur-aanka kariimka insha allahu tacaala maanta waxaynu soo qaadanaynaa suuratu annasr suuratu nasri waa suuradda boqol iyo tobnaad ee qur-aanka kariimka waa suuratun madaniya yacni waa suurad kusoo degtay magaalada madiina almunawara waa suurad ka kooban saddex aayadood oo keliya sidoo kalena ka kooban labiyo labaatan kelmadood iyo sagaal iyo toddobaatan xaraf ka kooban suuraddan sida riwaayinku ay tilmaamayaan waa suuraddii ugu dambeysay ee qur-aanka kariimka soo degta dabcan suuraddii uga dambeysay waxaa looga jeedaa suurad suuraddii yacni iyadoo wada socoto soo degtay laakiin aayadaha marka la eegayo aayaddii ugu dambeysay waxa ay ahayd aayadda markaa kusoo aroortay suurat albaqara aayadda laba boqol iyo koob iyo sideetan ee wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah aayaddaas ayaa ahayd aayaddii u dambeysay suurad ahaan ama suurad suurad sideeda o dhanna waxaa ugu dambeysay oo nebiga kusoo degtay suuratu nasri suuraddan walaalayaal sabab ayay leedahay ama sababu nusuul ayay leedahay baan dhihi karaynaa sababtuna waxa weeye ay soo degtay waa calaamad iyo astaan iyo summad la tusayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam in ajashiisii ay soo dhowaatay geeridiisii ay soo dhowaatay marka uu calaamadaha uu arko iyo astaamaha markuu arko ayaa markaa nebiga la faray in uu ilaahay u tasbiixsado ilaahay istikfaar uu weydiisto ilaahayna uu u mahad celiyo calaamadii iyo astaantii markaa geeridiisu inay soo dhowaatana ay u muuqatay marka oo uu u diyaargaroobo la kulanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa u daliila markaa xadiiskii saxiixa ahaa ee ku saaroor fi saxiixi albukhaariy cabdullaahi bnu cabbaas radi allahu canhu ayaa wuxuu dhahay wuxuu ahaa cumar ibnu khadaab amiir lmuuminiin alfaaruuq radi allahu canhu wuxuu ahaa mid markaa ii geliya golaha ay ku shirayaan shuyuukhu beder odayaashii reer beder yacni saxaabadii rasuulka ah ee odayaasha ahaa culimmadii waaweyneed ee dagaalkii beder ka qayb galay ayuu ii gelin jiray oo golaha ayuu markaa fadhiisin jiray waa golihii dee markaa shirkii weeye subxaan allah cabdullahi bnu cabbaas waa wiil yar markaa oo nebigu wuxuu ka gooriyeeday isagoo toban jir koob iyo toban meelahaasa subxaan allah laba sannadood khilaafadii abibakar markaynu ku darno waa saddex iyo toban jir meelaha cumar markaa waa xilligiisi waa afar iyo toban jir meelahaasuu yahay marka cabdullahi ibnu cabbaas radi allahu canhu deetana wuxuu yihi anigoo wiil yara ayuu ii geliyaa markaa odayaashii waaweynaa ee ka qayb galay dagaalkii beder dabadeedna qaar ka mid a saxaabadii ayaa naftooda cadha gashay oo waxay leeyihiin wiilkan yari maxaa laynagu soo gelinaya waxaa jiro oo kale annaguba waxaan leenahay caruur kaloo la da-ah oo ay isku fil yihiin subxaan allah dabadeedna cumar wuxuu doonay radi allahu canhu in uu tuso in wiilkan cabdullaahi bnu cabbaas radi allahu canhuma uu yahay aqoonyahan iyo caalim uu yahay dabadeedna wuu ii yeedhay buu yihi maalin sidoo kale wuxuu yeedhay odayaashii dagaalkii beder ka qayb galay ee saxaabadii rasuulka ilaahay markaa wuxuu dhahay ibnu cabbaas waan dareemay buu yidhi in maalintaas sababta uu ugu yeedhay saxaabada uu ugu yeedhay cumar ay tahay in uu itusiyo inaan anigu ahay yacni nin aqoon leh wuu i yeedhay buu yidhi dabadeedna saxaabadii buu weydiiyey wuxuu ku dhahay suuratu nasri idaa jaa nasrullahi walfatxu suuraddaas maxaad ka dhahaysaan waa hadalki ilaahaye maxaa ka dhahaysaan bal noo sheega tafaasiir iyo macluumaad waxay dhaheen saxaabadii qaar ka mide waxay dhaheen waxa weeye markii ilaahay uu guushayna siiyey ee furashadii weyneed ee magaalada marka aynu furannay ayuu ilaahayna faray inaynu waxa weeye u mahad celino guusha weyn iyo liibaanta weyn una gaadhsiiyey iyo inaan u tasbiixsano sidaasay ku fasireen markaa qaar ka mid a saxaabadii kuwo kalena way iska aamuseen dabadeedna cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu igu dhahay cabdillaahi ibnu cabbaasow adigu ma sidaas ayaad u aragtaa yacni sida saxaabada rasuulku ay dhaheen ayay kula muuqataa wuxuu dhahay ibnu cabbaas maya ee aniga waxay la muuqataa ayuu yidhi idaa jaaa nasrullahi walfatxu markuu alla uu dhahay subxaana wa tacaala waa calaamad nebiga la siinayo oo ah in ajashiisii iyo geridiisii ay soo dhowaatay calaamadahaasi markay muuqdaanna waa inaad tasbiix iyo istikfaar aad la timaadaa ayaa la faray rasuulka ilahi calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu khadaab wuxuu dhahay aniguna sidaas oo kale ayaan u arkay yacni waxaan ahayn fasirka noocaas ahayn anigu ma garanayo ayuu dhahay cumar alfaaruuq radia allahu canh u fiirso marka yaa fasire markaa suuraddan wiilkii dhallinyarada ahaa ee barakaysnaa ee ehelka beytka nebiga ka mid ahaa nebiga ilmaadeerka ahaayeen sidoo kale nebiguna wuu qabay habaryartii ee cabdullaahi ibnu cabbaas turjumaanu lqur'aan xabru haadihi lumma fata lkuhuul ayaa loo yaqaana yaa u bixiyey waxa u bixiyey fata lkuhuul cumar ibnu khadaab ayaa u bixiyey radia allahu canh waa nin aqoon-yahana nebiguna wuu u duceeyey oo u dhahay ilaahayow fahansii fiqiga qur'aanka fahansii wiilkaa yar marka suuraddani waxay waxay tahay calaamad iyo astaan waxay u tahay in ajashi rasuulka ilaahay iyo geeridiisii ay soo dhowaatay markuu arko furashada iyo nasrigii ilaahay iyo dadkii oo soo gelaya diinta ilaahay u soo gelaya iyagoo kooxa ah ayay markaa ku tusinaysaa marka ilaahay wuxuu dhahay subxaana wa tacaala walaalayaal bismi illaahi araxmaan araxiim ku bilaaban magaca allah allahaasoo naxariista naxariistii guud iyo naxariistii gaarka ahaydba ida jaaa nasrullahi walfatxu idaa jaaa yacni markuu yimaado idaa goortii jaaa markuu yimaado nasrullahi nasrigii ilaahay nasrigu waa guusha sidoo kale suuradda magaceeda waxa la dhahay suurat nasri waa suuraddii guusha iyo weeyaan hanashada iyo liibaanta idaa goortii jaaa markuu yimaado nasrullahi nasrigii ilaahay ama guushi ilaahay markay timaado walfatxu iyo furashadii iyo furashadii markay timaado furashaduna waa furashadii weyneyd ee la furtay magaalada maka almukarama sidoo kale alla wuxuu dhahay wara-ayta annaasa wara-ayta oo sidoo kalena aada aragtid ood aragtid annaasa dadkii yadkhuluuna oo gelaya dadkii oo gelaya fii diin illaahi diintii allah bay soo gelayaan diintii ilaahay ayay soo gelayaan diinta ilaahayna waa islaamka weeyaan afwaajan xalay yihiin ayagoo kooxa ah oo kooxo koox ayagoo ah bay soo gelayaan islaamnimadii markaad aragtid sidaa fasabbix u tasbiixso tasbiixdu waa subxaan allah inaad inaad tidhaahdid ood ilaahay ka nasahdid xumaan oo dhan iyo nuqsaan oo dhan sidoo kalena aada u sugtid weynida iyo waxa weeye wax fical ficil kastoo wanaagsanba fasabbix markaa u tasbiixso bixamdi rabbika mahadda rabbigaagaad ku tasbiixsanaysaa oo wastakfirhu sidoo kalena ilaahay dembi dhaaf warso ilaahay dembi dhaaf weydiiso innahu maxaa yeelay kaana wuxuu yahay alle subxaana wa tacaala ama wuxuu ahaaday oo yahay oo ahaan doona waa sifo waa la leeyahaye tawaaban alla waa allaha tawaabka ah ee towbad aqbalka badan ee ka towbadda yacni ka towbadda aqbala muuminiinta usoo laabata dhankiis suuraddan waa suurad weyn weeyaan waana suurad bishaare ah sidoo kalena waa suurad maxay ah waa suurad markaa waxa weye calaamada tilmaamaysa iyo astaanta iyo sumada inoo tilmaamaysa inaad jashi rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam ayay soo dhowaatay idaa jaaa nasrullahi baa la dhahay markuu yimaado nasriga ilaahay nasriga ilaahay waa guush guushuna waa nooc walba weeyaan nooc kasta bay noqon kartaa guushii macnawiga ahayd mid xisiya iyo mid macnawi macnaha mid la taaban karo iyo mid macnawi ah labadaba oo mid waa guul shan caadiga ah ee ay islaamku u guulaystay oo uu ka guulaystay dhammaan qabaa'iladii deganaa jasiiradda carbeed oo reer quraysheed markaa la edbiyey markii reer quraysheed la edbiyey ee uu yimi markaa fatxigii iyo furashadii weynada magaalada maka la furtay ayaa carabtii kale jasiiradda carbeed waxay dhaheen mar haddii maxamed uu ka roonaaday oo uu ka gacan sarreeyey qabiilkiisii iyo reerkii uu kasoo jeeday ee reer quraysheed markaas ayay dhaheen diinta islaamka ayaanu soo gelayna oo markii hore waxay ku ballansanaamiyeen carabtii jaahiliga ahayd inta maxamed aanu reerkiisa ka adkayn ama reer quraysheed aanu ka adkayn iyo magaalada maka aanu qabsanin annagu markaa waxa weeye diintiisana gelimayn subxaan allah sidaa awadeed magaaladii maka markii la furtay nebigu calayhi salaatu wasalaam reer quraysheed uu ka adkaaday waxa isu soo dhiibay oo islaamay guud ahaan jasiiradda carbeed carabtii ku noolayd ayaa islaamtay markaa guushi ilaahay baa timi subxaana wa tacaala iyadoo marka yani waxaa ka horreysay dhib aada u badan ayaa ka horreysay dhibtaa faraa badan le kadib ayaa ilaahay wuxuu keenay guushii ayuu keenay walfatxu iyo furashadii waa la keenay la furanaya magaalada maka waana guusha ugu weyna islaamku uu gaadhay in la furto markaa beytka ilaahay ee kacbadii markaa la furto wara-ayta annaasa waa sidoo kale aad aragtid marka wara-ayta ra-ayta waa ra-a waa ficil maadi wey waa markaad aragtid ra-ayta markaad aragtid annaasa dadkii dadkii baad arkaysa yadkhuluuna iyagoo gelaya fii diin illaahi diinta ilaahay bay soo gelayaan afwaajan iyagoo kooxa ah oo jamaacooyina bay soo gelayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu furtay magaalada maka wixii ka dambeeyey waxay ahayd wafdiyo u imanaya nebiga qabiilka hebel baa soo wafdinaya reer yaman baa laga yimi cumaan baa laga imanaya tusaale ama baxrayn ama gobollo fogfog oo dhulka shaama meelo badan qabaa'ilo markaa kala duduwanaya nebiga usoo wafdinayay oo u imanayay oo la bayctamayay oo islaamnimo kula bayctamoobaya nebiga sala allahu calayhi wasalam sidaa aawadeed dadkii waxa usoo galeen iyagoo jamaacooyina oo qabaa'ila ah oo kooxa ah bay usoo galeen diintii ilaahay wayna islaameen markaayo ilaahay bay u hoggaansameen calaamadaha markaad aragtid guusha ilaahay iyo furashadii iyo dadkii oo soo gelaya yacni diinta ilaahay sidaa usoo gelaya markaad aragto rasuul allow fasabbixu tasbiixso markaa bixamdi rabbika ilaahay mahaddiisa ku tasbiixso wastakfirhu markaa ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiiso dabcan ila nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu yeelayo tasbiixda ayuu badiyey xilliyadii ugu dambeysay cimrigiisa sala allahu calayhi wasalam oo umu salama waxay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo taagan ayuu tasbiixsan jiray isagoo le subxaanaka allahuma wabixamdig isagoo fadhiyana waa tasbiixsan jiray isagoo markaa salaada ku jirana waa tasbiixsan jiray oo salaada markuu galo wuxuu ku tasbiixsanayay maxay subxaana rabbiya lacla ama subxaanaka allahuma wabixamdika allahuma kfir lii sidaas ayuu ku ducaysan jiray sida riwaayadda saxiixa ee imaam albukhaari uu soo saaray marka waa nebigu tasbiixdiibuu aada u badiyey wuxuuna rajeynaya la kulanka uu la kulmaayo ilaahay subxaana wa tacaala iyo markaa waxa weeye aakhiro ayuu u diyaargaroobayey tasbiixdii iyo xamdigii iyo mahadnaqiina waa badiyey siduu alla faray subxaanahu wa tacaala sidoo kale allah wuxuu faray wastakfirhu dembi dhaaf ilaahay weydiiso halkan waxaad iman karta shubaho ayaa soo dhexgeli karta wax qaar baa ku dhahaya oo kaalay nebiga calayhi salaatu wasalaam miyaanu macsuum ahayn siduu dembi u galay sidoo kale ilaahay dembi dhaaf weydiiso miyaanu ilaahay u dembi dhaafin oo ilaahay suurat lfatxi aanu ku dhihin dembigaagii kii hore iyo kii dambeba waanu kuu dhaafnay miyaanu ilaahay sidaa dhihin subxaanahu wa tacaala liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wama taahar ilaahay wuxuu ku dhaafay dembigaagii kii hore iyo kii dambe isagoo nebi ah ma nebi baan dembi galay oo kii hore iyo kii dambeba laga dhaafay waa kow waa shubaho iska jir marka waa shubaho kii hore iyo kii dambeba laga dhaafay sidoo kalena isagoo dembigiiba laga dhaafayba haddana la farayaa istikfaar inuu la yimaadiyo dembi dhaaf maxaad ku jawaabaysa waxaad leedahay war maad fahmin maad fahmin subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah lianna istikfaartu ma aha oo keliya dembi dhaaf istikfaartu way ka gun weyntahay wayna ka gun ballaarantahay dembi dhaaf inaad ilaahay dembi dhaaf weydiisatid waxaa kaloo istikfaarta ka mid a macnayaasheeda in ay waxyaalihii camalkii saalixa markaad la timaadid waxaad dhici karaysa mararka qaarkood waxyaalo aanad awoodi karaynin oo ama waktigaanu kuu saamaxin marka waxaad leedahay ilaahay astakfir ullahi baad leedahay ilaahay wuu kuu kabaya wuuna kuu dhammaystiraya marka waa dhammaystirka wixii kuu hadhsanaa allahu akbar waa dhammaystirka wixii kuu hadhsanaabaan waxaan ku kabayaa istikfaar mar walba istikfaartu dembi dhaaf oo keliya ma ee macnayaal kala duwanna way leedahay subxaan allah sida awadeed istikfaartuna waa muhiim walaalayaal oo waxa weeye qofku hadduu istikfaar badan uu la yimaado ilaahayna nolosha adduunyana waa ugu raaxeeya aakhirana darajooyinka ugu sarreeya ayuu siiyaa sida uu nebiyullaahi nuux uu ilaahay uu kasoo wariyey ee suuradda qur-aanka suuratu nuux uu ku tilmaamay faqultu اstakfiruu rabkum inahu kana gafaara yursil الsamaءa calaykum midraara wyumdidkum bamwaali wbaniina wyajcal lakum janaatin wyajcal lakum annahaara ayuu alla dhahay subxaana wa tacala wuxuu dhahay nebi nuux isagoo qoomkiisa la hadlaya rabbiyo waxaan ku idhi niman yahow ama qoomkaygiyo dembi dhaaf ilaahay warsada ilaahay dembi dhaaf weydiista haddaasaa yeeshaan ilaahay samada wuxuu ka keenaya roob mahiigaana yacni roob aan kala go-aynin buu idin keenaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna idin siinayaa xoolo iyo caruur wuxuuna idin yeelayaa webiyayaal iyo beero aada u tiro badan macnaa waa noloshii raaxadeedii o dhan baa la idin fudeydinaya markaad istikfaarta la timaadaan sidoo kale fii suurati huod fii suurati huud ilaahay bilowgeeda waa kii ku tilmaamayay subxaana wa tacaala waan istakfiruu rabbakum huma tuubuu ilay yumatickum mataacan xasanan ilaa ajalin musamma wayu'ti kula dii fadlin fadlahu wuxuu alla leeyay subxaana wa tacaala ilaahay dembi dhaaf weydiista una towbad towbad dara usoo noqdo ilaahayna towbad aqbal weydiista haddaa saa yeeshaan yumatickum mataacan xasanan ilaa ajalin musama wuxuu idinku raaxaynayaa raaxata ugu wanaagsan ilamaa iyo ajal cayiman yacnii cimrigaaga inta ku cayimanaad ku geeriyoonaysid noloshii adduunyo weeye alla wuu kugu raaxaynayaaba aakhirana wayu'ta kula dii fadlin fadlahu mid kastaba fadligiisii isagoon laga nuqsqaaminin ayaa loo dhiibaya yaa allah marka istikfaartu waa waxa weeye waxyaalo fara badan ayaa markaa waxa weye ay soo jiidaysaa ilaahayna waxyaalaha loogu dhowaaday ugu waaweyn waxaa ka mid a istikfaartaa ka mid a astaqfirullahida aad leedahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam maalintii boqol jeer wax ku dhow buu ilaahay dembi dhaafu weydiisan jiray isagoo weliba dembigana loo dhaafay markaa walaalayaal sidaas ayaa ilaahay uu faray wastakfirhu marka ilaahay dembi dhaaf weydiiso innahu kaana tawaaban maxaa yeelay ilaahay waa mid towbad aqbal badan intaasaan kusoo gebagabanaynaa koorsadeennii ama cashirkeennii maanta hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu